koob iyo tobankii bishii hore ee mey waxaa idaacaddeenna subaxnimo aad ku dhegaysateen waraysi aannu la yeelannay maxamuud aadan xasan oo ka mid ah jaaliyadda soomaalida ee degan kana shaqaysata magaalada garden city ee gobolka kansas ee dalkan maraykanka maxamuud waxa uu ka tirsan yahay shaqaalaha shirkadda tysons ee hilibka bacaysa kuwaas oo badankooda uu xanuunka covid nteen ku dhacay maxamuud waxa uu maalintaasi noo sheegay in dadka magaalada badankood ay xanuunka qaadeen hal qofna uu u dhintay haddaba maxamed cabdi xasan sandheere ayaa mar kale maxamuud aadan la xiriiray kana waraystay isbeddelka dhacay muddadaasi bisha ah maxamuud ayaa marka hore ka waramaya xaaladiisa caafimaad
alxamdulilah aad iyo aad iyo aad baan u fiicnay boqol kiiba boqol hadda afar wiig oo dhowdhow waa shaqaynayey laba iyo labaatankii bisha ilaa hadda waa shaqaynayey alxamdulilah waa fiicanahay maasha allah maasha allah waa fiicana waan gartay waraysigaad hore noo siisay waxaad ku sheegtay in qiyaastii aad saddex boqol oo qof ku degantihiin magaalada saddex meelood oo laba meelna uu hayo qiyaastii laba boqol oo qof inuu xanuunku uu haleelay baad noo sheegtay hadda dadkii amaba saaxiibadii kula deganaa magaalada xaaladooda waa sidee wallahi aniga horta dee tiro go-an cidima sheegi karto oo de cid kow iyo laba soo tir ma jirto laakiin dadka cadadkii soo uu helay markaanu qiyaasnay maan tiradan ku qiyaasnay laakiin dadkii dhammaantood way ka ladnaadeen laba qof baan ogahay oo nin aanu nagalaba shaqayn meesha laakiin nala degan yahay oo taraagle yahay ninna meesha nagala shaqeeyo labadaa qof baan ogahay markaan soomaalidii dhammaantood wada weydiiyey inta badan weydiiyey in cidu xanuunsanaysaa jirto xataa ka kale kamile ka shaqeeya waxaa la ii sheegay oo nin ii sheegay inuu la rajaynayo inuu soo noqdo jimcada soo socota waan gartay wax xaalad dhimisho ah marka laga reebo qofkii aad waraysiga hore noogu sheegtay inuu dhintay ma jirto ma jirtay waan gartay halkaa nin unbaa nagaga dhintay ilaahay raxmado waan gartay marka dhammaantiin dadkan xanuunka aad hadda ku sheegtay inuu ku dhacay waxaa wada xaqiijiyey dhakhtarka badidooda boqolkii sagaashan inta u tagtay dhakhtarkaa wada xaqiijiyey qaar laga soo waayana way jiraan laakiin dee qof kasta oo uu ku dhacay waxaa xaqiijiyey dhakhtarka dee dad kudhay anigu dhakhtarba uma teginoo calaamada waa isku arkay lakiin dhakhtarba uma teginna waad arkaysaa waa gartay waxaad ii sheegtaa marka kambanigu amaba shirkadda aad u shaqaysaani idinkoo idinku dhahay xanuunku sidee amaba habkee loo maray inaad dib ugu noqotaan shaqadii wallaahi horta tusaale haddana anigu kaaga soo qaatayo gruubka la noolaa baaritaan damba aanu marnay negative batin baa nala yidhi afar iyo tobankii bisha maybaa baaritaan damba nala mariyey sideed iyo tobankii ayay ahayd baanu marnaya marka laisoo jawaabay marka waxaa laygu yii negative baa dhammaantay tiin baa nagu yii shaqadiina waa ku noqon kartaan kolley anigu taas baan maray hadda kambelga oo kale tusaale hadda kaaga soo qaato wax walba waa la adkeeyey safetyga aad iyo aad iyo aad bay uga shaqaynayaan waxaan filayaa inaanay meelaha ugu adag ee nadaafadda hadday tahay hadday howlweyadii oo gidaaradii lagu wada dhigay sida loo kala fogaanayo dawooyinkan faraha lagu buufisto oo halkii saddex tallaabo markaad qaado mid baad ku soo baxaysaa maaskarada gidaar walba lala taagan yahay qofkii waxaa laga xidhay wejigii hore waxaa laga geliyey muraayad tan tusaaleahaan haddaan kuu sheego laxaabadda marka dadku wax laxaabadayaanoo kale ay gashadaan baa lagu wareejiyey gebigiisiiba waa gartay afkii waa laga xidhay labadii qof ee kastee wada shaqaynayay waxbaa loo dhexaysiiyey marka seeftiga aad bay uga shaqeeyay waan gartay marka dadkiinan laga waayey markii dambe waxay ahayeen dad waxaa idinku jiray qaar hore loo xaqiijiyey oo dhakhtarku xaqiijiyey inuu xanuun inay xanuunka qabaan dee anigaaba ka mid ah waa gartay waaye marka bal hadda waxaad ii sheegtaa kambaniga waad ii yaro taabatay sida ay dhinaca badbaadada ay xil isaga saareen tiradii shaqaalaha ee isugu iman jirtay meesha aad ka shaqaysaani ma ka yar tahay intii hore maya sideedii bay kusoo noqotay shaqadii sideedii bay kusoo noqotay wax alla wax ka dhiban ma jiraan dee sow dadku isu dhowaan maayaan waayo marka hore baashu waxay u qaabaysnayd sidii caadiga ahayd dadaan waxba qabin hadda waxa loo kala wada dhexaysay gebigeeduba shaqadiiba waa la bedelay labadii qof ee waa hadee janaalo waa taqaanaa oo miisas baa lagu shaqeya labadii qof ee kasta miis ka shaqaynayay qof kasta qol yaroo gaara buu ku jiraa waxaa kaloo loo sameeyey farsamooyin lagu kala badbaadinayo dadka si aanay kafateriyoyinka isugu iman waxaa loo sameeyey arla dhan oo ay ku kala fogaan karaan oo aanay isuguba iman karin dadkuba isma arkaanba waan gartay shaqadina sideedii u socotaa waan gartay markaa su-aasheeda u dambaysa haddaan dib ugu noqonno dhallinyaradiinniu xanuunkani haleelay maxaad dhinaca dawada aad adeegsateen oo laga yaabo dee inay qayb ka qaadatayna dib usoo bogsataan niyo dawadaas dee horta sida loogeya dadka kolley soomaalida ay wada garanayaan waa toddoba geedoo la googoynayo biyo lagu shubayo oo laysku uuminayo weeyaan laakiin wayd ku dhibinaysay dhidi fara badan bay kaa keenaysay dee qof kastoo haddaa hataa biyo cad isku uumiso waxaabaan qabaaba kolley dee inay inkasta geed kuleel u badnayn haddana qof kasta oo is-uumiya horta wuu dhididee oo soomaalidu hadee jeeraale dee carruurta waxay ku uumin jirtay marka xanuunada qaar ku dhacaa baris caddaa bay ku uumin jirtay waa garta kaa qofkan wuu wuu ku dhididayo uun already wuu ku dhididayo uun qofkan horta waxaan anigu laakiin dawo kale oo dee ay tahay horta dee ilaahay qof dadku waxay leeyihin waa lagu ladnaanayay laakiin iyadaa qayb ka qaadatay bay leeyihin laakiin ma een qofku dhidid mooyaane anigu wax kale ay keenayso ma garanayo dhakhtar jooga africa baan la xidhiiday wuxuu ii sheegay niyo waxaad isku dartay waa toddoba geed toddobadaa geedaad ii sheegtay toddobadaba dawaa laga sameeyaa wiil mid walba dawo gaara laga sameeyaa waxaa dhici karta wiil laba geed oo ka midihi inay istaabtaan iyagoo aan la isugu talagelin aad isku dartay dabeedna ay dhib kugu keeneen iska daa buu igu yidhi marka inaad daystaan baan kugula talin lahaa buu yidhi haddii aanad daynayna aanad badsanin inaad laakiin daystaan baan kugula talinayaa buu waan garta marka su-aasheeda ugu dambaysa tanaan ka dhiga tii u dambaysaye da'da dadka ka shaqeeya meesha ma laga yaaba inay kaalin ku lahayd waayo waxaa la yidhi xanuunku wuxuu daran yahay dadka da'da waaweyn dadka dhallinyarada ee maarata jidhkooda iyo caafimaadkooda fiican yahay waxaa inta badan ay u badan tahay inay ka soo kabsadaan taaniyo halkan dadka uu nagaga dhacaya naga xanuunka dad afartan ka wada hooseeya badidoodu ma ahayd boqolkii siddeetan afartan waa ka hooseeyey ha marka taasaa laga yaaba inay kaalin ku leedahay haa